أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andalus kuwooda ugu doorka roon in ka badan soddon askari oo kufaarta kenya ah ayaa bakhti ay dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ka dhacay gobolka laamu ee dalka kenya dowladda saliibyadda maraykanka ayaa war ka soo saartay duqeymaha shacabka lala beegsaday ee ka dhacay waddamo ay soomaaliya ka mid tahay ganacsatada suuqa bakaaraha ayaa dhigay dibadbax ay uga cabanayaan kooxda riddada soomaaliya oo doonaysa inay boobta suuqaasi wilaayada baay ayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi ka fulisay mashaariic horumarineed oo dhanka waxbarashada ah maktabka dacwada wilaayada bakool ayaa dowladdiini ah u soo gebagabeeyey mucallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah ee mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur munaasabad lagu sagootinayey haween daaciyaad ah oo ka qalinbatashay macadka khadiija binti khuweylad ayaa ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك waa subaxnimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay labaaylabaatanka muxaram kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan in ka badan soddon askari oo kufaarta kenya ah ayaa bakhti dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ka dhacay gobolka laamu ee dalka kenya ciidamada mujaahidiintu waxay weerar kamiin ah u dhigeen kolonyo kufaar saliibiyiin ah oo ka soo baxday magaalada sankuro kuna sii jeeday magaalada kiyonga ee gobolka laamu ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya gaari mutubiish ah oo kolonyada qayb ka ahaa ayuu qarax u haleelay isla goobta ayuuna ku gubtay waxaana sidoo kale burbur xoogan uu soo gaaray gaare cabdibilo ah oo kolonyada qayb ka ahaa inta la xaqiijiyey bakhtiga waa kow iyo labaatan askari oo kufaarta kenya ah waxaana ku dhaawacmay kow iyo toban askari oo isla kenyaan ah waxaana suurtagal ah in khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca uu intaasi ka bato dowladda saliibyadda maraykanka ayaa war ka soo saartay duqeymaha shacabka lala beegsaday ee ka dhacay waddamo ay soomaaliya ka mid tahay walaalkeen eliyaas cabdulaahi ayaa warbixinta warka inoo hayaa warbixin ka soo baxday wasaaradda difaaca dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ee loo yaqaana bantigong ayaa looga hadlay khasaaraha dadka shacabka ah ka soo gaaray duulaanada saliibiga ah ee ay ciidamada ameerikaanku ah ku qaadeen qaar ka mid ah dalalka caalamka islaamka waxay xukuumadda washington dafirtay dhacdooyin dhowr ah oo ay ciidankeedu dad muslimiin ah ku laayeen kuwo kalena ay ku dhaawaceen warbixintan oo ah tirakoobka sanadkii lasoo dhaafay laba kun afar iyo labaatan oo ah xilligii uu kursiga madaxtinimo ee maraykanka ku fadhiyey joe baiden ayaa sheegtay in duqaymihii ka dhacay dalalka suuriya iyo ciraaq lagu dilay keliya laba ruux oo shacab ah dowladda maraykanka ayaana sida muuqata sheegtay in min hal qof oo rayid ah ay ku dhinteen duqaymihii ka dhacay labadan waddan balse sida muuqata waa mid dafirtay dhacdooyin kale oo lagu dilay tobannaan qof oo muslimiin ah taliska dhexe ee ciidanka maraykanka ee magaciisa loo soo gaabiyo santicom waxa uu dafiray duqeymo dad shacab ah lagu dilay oo ka dhacay gudaha waddanka yemen isagoona weliba qiraya in ay diiwaangeliyeen dhowr kiis oo halkaas ka soo gaaray taliska africom oo mas-uul ka ah duqeymaha shacabka lagu beegsada ee ka dhaca gudaha soomaaliya ayay warbixintu sheegtay in uu beeniyey dadkii sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun afar iyo labaatan ku dhintay duqeymihii uu ka geystay gudaha dalkan wasaaradda difaaca xukuumadda saliibiyadda ah ee maraykanka waxay warbixinteeda ku sheegtay in soomaaliya ay ka heshay ilaa shan kiis oo keliya kuwaas oo la sheegay inay ahaayeen dad ku dhintay duqaymihii maraykanku uu ka geystay halkan balse africom ganafka ayuu ku dhuftay in dusha uu saarta mas-uuliyadda dadkaas lagu laayay gudaha soomaaliya maraykanka oo qayb ka ah dowladaha duulaanka gardarada ah ka wada dalkan ayaa caan ku ah in ay beenisay shacabka ay bartilmaameedsato kuwaasoo badanaa ay ku xasuuqda wilaayaadka islaamiga ah hay-adaha sheegtay inay u doodaan waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha ayaana ku eedeeyey saraakiil fara badan oo ameerikaan ah in ay qariyaan gaboodfallada kala duwan ee ay ka geystaan gudaha dalkan iyagoona ku baaqaya in baaritaanno dhab ah lagu sameeyo kuwa mas-uulka ka ah duqaymahan aan kala sooca lahayn ee ka dhacaya koonfurta iyo bartamaha soomaaliya mahadsaned eliyas ganacsatada suuqa bakaaraha ayaa dhigay dibadbax ay uga cabanayaan kooxda riddada soomaaliya oo doonaysa inay boobto suuqaasi walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warka inoo haya ganacsatada suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa shalay dhigay banaanbax ay uga soo horjeedaan qorsho ay wadato koox xiridada soomaaliya kaasoo ka doonayso inay ku burburiso qaybo ka mid ah suuqaasi ganacsatadan ayaa sheegay in koox xiridada soomaaliya ay ku amartay in muddo shan cisho ah ay uga guuraan dhulkii ay ku ganacsanayeen muddo ka badan konton sano suuqa bakaaraha ayaa shalay ahaa mid xiran kadib markii ganacsatada iyagoo ka cadhaysan amarka uga yimid koox xiridada ay albaabada isugu laabeen goobahooda ganacsiga waxaan ka cabanaynaa dowladda ka cabanaynaa oo noo soo dirsatay dad qowlaystayaala oo keligood calooshoodu shaqaystayaaleh maamooyinaan nahay dad masaakiinahaan nahay bakaare ku nool ilaa toddobaatan iyo shantii dadkii loo canshuurayoo ku noolaan nahay oo ayeeye iyo awoowe iyo abti iyo habrir iska dhaxlay shalay waxaa noogu sii xigtay in la yidhahdo albaabadan waxaa u furteen xera shan maalmood aa idiin hartay hadda albaabadii waa noo xeran yihiin ganacsigii waa noo xeran yahay degmo waa tagnay gobol waa tagnay canshuurta bil naguma baaqato maalinna naguma baaqato sanadna naguma baaqato nuuc walba ay tahay waa bixinaa waxaan ku korsanaa carruurteenna waxaan ku daryeelanaa magaciisa arday wax walba oo meeshaan ka soo baxay ayaa waddanka wax u arrintan ayaa si weyn hadalhayn uga dhalisay magaalada muqdisho iyadoona lagu soo warramaya in dhulkaasi ay koox xiridada doonayso inay boobto iyo xaraashto shacabka magaalada muqdisho ayaa saddexdii sano ee lasoo dhaafay ee koox xiridada ee xasanguurguurta jirtay waxay la daaladhacaya in boobka dhulalka iyo hantidooda ay u geysanayso koox xiridada soomaaliya taasoo si weyn ugu faaftay magaalada muqdisho mahadsanid marwan wilaayada baay ayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi ka fulisay mashaariic horumarineed oo dhanka waxbarashada ah walaalkeen abu ayman ayaa faahfaahinta warka inoo haya wilaayada islaamiga ah ee baay sannadkii lasoo dhaafay waxay ku tallaabsatay horumar muuqda oo dhinaca waxbarashada fidinta dacwada islaamka iyo xoojinta howlaha maraakiista dacwiga oo ay sii dheer yihiin dadaalada maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada oo si weyn uga dhex muuqanayay waxqabadkii wilaayada ee sannadkii lasoo dhaafay sida uu sheegay waaliga wilaayadan sheekh xamse abujacfar oo qaybta labaad ee waraysigiisa xalay laga sii daayey barnaamijka faafareebka wararka dadaaladan waxay yihiin kuwa jadwal ahaan si gaaraha ay wilaayada uga shaqaysay horumarintooda iyada oo la raacayo tawjiihaadka hoggaanka iyo culimmada mujaahadiinta ee bariga afrika labada tiir ee ka mid ah arkaanta wilaayada islaamigaha ee baay waa makaatiibta dacwada iyo tarbiyada iyo tacliinta oo ay ku dhacayso mas-uuliyadda waxbarashada iyo dardargelinta howlaha dacwo waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar wuxuu warbixintiisa ku xusay in wilaayadu ay xoogga saartay kobcinta howlaha dacwo iyo xoojintooda waxaana ay wilaayadu laba-iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay ay samaysay ilaa iyo shan jowlo ama socdaalo ay ku soo martay guud ahaan wilaayada waxayna ahaayeen kormeer ay si wadajir uga qaybgalayeen mas-uuliyiinta wilaayada culimada iyo hoggaanka qabaa'ilka soomaaliyeed wilaayada baay dhanka kale waxaa ka furan ilaa iyo sagaal maxaad oo ah kuwa lagu diyaariyo daaciyaadka muslimaadka waxaa sidoo kale wilaayadu ay samaysay dowraad silsilad ah oo loo qabtay qabaa'ilka iyo guud ahaan noocyada kala duwan ee bulshada aan eegno qayb ka mid ah howlihii uu qabtay maktabka dacwada sanadkii aynu soo dhaafnay kun afar boqol lix iyo afartanka hijri shaqooyinkii aan ka qabanay jaanibka dacwada sanadkii lasoo dhaafay waxaan dhihi karaa jawaanibta aada loo tarkiisiya ama aada xoog loo saaray ayuu ka mid ahaa majaalkan dacwiga ah si guud ahaaneed waxaan isku daynay ka walaaye ahaan in aan xogteedii iyo macluumadeeda aysan waxba naga maqanaanin walaayada gudaheedii mustawaha dacwada ay dadka ka joogaan dadka baadiyaha ku nool ha ahaadaano dadka magaalooyinka jooga waxay noqdaanba dadkoo dhan in la ogaado inta suuragalba ay tahay in la ogaan karo halkay joogaan ha waa shan kormeer oo waaweyn bay ahaayeen kormeerada shanta ah shaqooyinka lagu dhex qabanayo waxaa ka mid ahaa macaahid badan bay walaayada leedahay macaahidu taajul waqaar baa jiro macaahidu lirshaad baa jiro macaahidu waxaa jiro khadiijatu bintu khuylid ayaa jiro macaahid kala duwan ayaa walaayada ka furan macaahidda ardada joogto wax ku barata in lasoo kormeero lasoo ikhtibaaro ama imtixaan laga soo qaado mustawaha ay joogaanna la ogaado la xaqiijiyo sidoo kaleeto madaaris qur'aan baa jiro madaarista qur'aanka in ayagana kormeerkaasi lagu ikhtibaaro lagu imtixaamo mustawahoodii iyo aqoontoodii say tahay haddii ay tahay farbarka ama tacliimu alkitaaba walqiraa'a iyo haddii ay tahay xifdiga haddii ay tahay tajwiidka intaba mustawahooda in la qiimeeyo sidoo kaleeto xalaqaad cilmi ah ayaa masaajidda ka socda iyo meelo kala duwan dhammaan xalaqaadka cilmiga ah oo masaajidda ka socda walaayada dhexdeeda ku yaalla ayaa kormeerkaasi wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala suurogeliyey in kormeeradaasi lagu soo gacan mariyo dhammaantooda imtixaano laga soo qaado ardada maraakista ayaa sidoo kaleeto imtixaama laga soo qaadaya inta badanna gabdhaha ay dhigtaan imtixaamaa laga soo qaadaya sidoo kaleeto multaqaya dacwi ah ayaa lasoo samaynayay dhanka madaariista hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta waxaa la hirgeliyey faraac cusub ee qurduba iyo tayaan lagu sameeyey dhammaan xarumaha hoos yimaada maktabkan ee ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan sheekh xamse wuxuu sheegay in mashruuca waxbarashada uusan keliya ahayn mid la xidhiidha wax akhris iyo qorid balse uu yahay qorshe ballaaran oo lagu tarbiyeynayo jiilka cusub si ay u noqdaan kuwa fahma diintooda dalkooda iyo mas-uuliyadda ka saaran bulshada dhexdeeda tacliinta saan ognahayba ayadana waa uun qayb ka mid a dacwada si guud ahaaneed waxay dheer tahay uun mawaad tajribi ah in dadka loo dhigo laakiin majaalkii dacwada ay ka shaqaynaysay dhammaantoodiba maktabkii walaalaha way qabtaan jazaahum allahu khayran jaanibkaasi marka waxaa weeye jawaanibta aan xoogga saarnay buu ka mid ahaa sanadka aan soo dhaafnay ee waxaan furnay macahad qurduba farac labaad ayaan u furnay sida la ogyahay qurduba walaayada awal waxaa ka furnaa fulay ku yaalla waxaan sanadkan gudihiisa waxaan shahaado guddoonsiinay arday dhowr boqol ah qaarkood waxay ka qalin jibiyeen qurduba fulay xafladooda adaa tabinayay qaarkood dugsiga hoose ay ka qalinjibiyeen alfurqaan dugsi dhexay u gudbeen qaarkood waxay ka qalinjibiyeen maxay ahayd isla dugsi hoose degmada qansax dhaare gaar ahaan deegaanka barbaare waxaa la mid ahaa labaatan jirow qayb ayaa qalinjibisay dugsi dhexe u gudubtay oo shahaado la siiyey waxaa la mid ahaa yaaqbaraabay dad baa qalinjibiyey iidaalaa la mid ahaa dad baa qalinjibiyey dugsi hoose ka qalinjibiyey dugsi dhexe u gudbay shahaado loo qaybiyey dhammaantoodii marka walaayadu waxay samaysay shahaaday u qaybisay sanadkaas waxay noo ahayd sanadkii shahaadada ugu badan aan bixinay laba kun oo arday wax ku dhowdhow markii la isku dardaro qaybta rawdada qaybta tacliimul kibaarka qaybta maxay ahayd oo maxwal umiga dacwada qaybta taajul waqaarka markii la isku dardaro laba kun wax ka badan oo shahaado ah ayay walaayadu bixisay bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala waxyaabaha aan ku guulaysanay waxaa ka mid ahaa in iskuullada walaayada ku yaalla intooda badan aan aalaadka waxbarashada aan ku dacminay haddii sabuurada ay tahay thanawida fulay oo kaleeto waaba loo dhammaystiray waraysigan oo ahaa qaybta labaad oo xalay lagu sii daayay barnaamijka faafreebka wararka ayuu waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abujacfar waxa uu kaga warbixiyey dadaaladii xoogganaa ee dhinacyada tarbiyada iyo tacliinta iyo dacwada kuwaas oo soo hooyey miradhal xooggan oo sidoo kale laga dareemay gudaha bulshada dhexdeeda mahadsanid abu ayman maktabka dacwada wilaayada bakool ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey mucalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah ee mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur walaalkeen abuu xasaan ayaa faahfaahinta warka inoo haya الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار dowradan oo loogu magacdaray waqul rabbi sidnii cilma waxaa soo qaban qaabisay wilaayada islaamiga ee bakool waxaana loo qabtay qaar ka mida macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee deegaanka garasweyne oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool waxay dowladan macalimiinta ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah waxayna socotay muddo lix iyo toban maalin ah iyadoo ay ka faa'iidaysteen afar iyo toban macallin oo ka mid ah macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee deegaankaas munaasabadii gabagabada u ahayd dowladan oo ka dhacday isla deegaanka garasweyne waxaa ka qaybgalay culummo nuqabo iyo qaar ka mid a odayaasha deegaanka ugu horeyn sheekh aadanyare oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa kelimad tawciya goobta ka jeediyey alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah ilaahay mahadle subxaana wa tacaala ma ilaahayn kamahadyaane nicmooyin shay fara badan oo nan kooba koran yaa ilaahay subxaana wa tacaala ankamahadiyaan wa in tacuduu nicmatallahi laa tuxsuuha ilaahay haddii nicmooyin shay taraydaan ma kooba kortaan ma ilaahay ankamahadiyaane tabaaraka wa tacaala xafladan oo kheyrka badan oo ilaahay subxaana wa tacaala hana waafay iyo gebagabadiya yaa ilaahay tabaaraka wa tacaala dowladaas yaa ilaahay ankamahadiyaan subxaana wa tacaala intaas kudib walaalayaal si guud ma inis dardaaramaane ilaahay tabaaraka wa tacaala aniguna ku obsan yaa inis dardaaramaan mid ka mid a macalimiinta dowladda loo soo xiray ayaa faahfaahin ka bixiyey muddadii dowladda ay socotay iyo duruustii ay qaateen anoo macalimiintii dowlada garasweyn hanka gabagabaabta kumad aha duruusala ka gaadi dhanka caqiidada khud caqiida taka kumad haay may kale kumad haayay dhanka siirada urjuusa tulmiiya dhanka axaadiista arbaciina nawawiya dhanka fiqiga talkhiis sifa salaati nabi sal salam dhanka waybaha zuhdiga iyo raqaa'iqa manduumata ibn isxaaq tarbiyatu lislaamiya laka gaadi fawaa'id fara badan ayaa la kula kulmay duruus fara badan la qaadi dowladaas dowla barakaysan maasha allah wee wakhti way baa koobannahayti qaar ka mid a macalimiintii ardayda ahaa ee dowladda loo soo xiray ayaa soo bandhigay qayb ka mid a duruustii ay qaateen muddadii dowladda ay u socotay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكانت دورة لها ما بعدها فأنعم بالحديث عن دورة أخذنا فيها علوم الرحمن مناي من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضر دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر ونقدم من هنا الشكر الجزيل والثواب العميم لإخواننا المرابطين في الثغور عملا بالحديث الشريف من لا يشكر الناس لا يشكر الله والله لولا الله ثم بتضحيات المجاهدين في سبيل الله لهدمت صوامع ومدارس ومساجد وبيع يذكر فيها اسم الله كثيرا الحمد لله إله يا مهدله allihii alqadiimi al awali horeeyey allihii albaari uunka abuuray uma markaas kadib salaatuhu ilaahay ammaantiis calalmukhtaari kii la dooraday korshii alla weelo wabacdu intaas kadib ilaahay markii laha kama hadiyay nabiga sala allahu calayhi wasalam laha ka sallii kadib haa ka qaaday siirata rasuuli rasuulka siiradiis qaaday manduumatan xaale eta tii laka gobyay la tixi muujajata alfusuuli fusuuliya tii laha ka koobi haal eta ugu dambeyn mid ka mid a odayaasha deegaanka ayaa munaasabadda ka hadlay isaguna mahadda leh kadib u mahadceliyey wilaayadii soo qabanqaabisay dowladan alxamdulilah ilaahay kama hadyaan ilaahagii dad muslimiin ani waali yaa kama hadyaan mahad ankooba maana yaan kama hadyaan uma baadisha inti arrintan haqalqaadhidey meel sar ilaa haqaatid macalimiinta meel kasta antii galanka la haytay af kujeysatay mal inaf i kujeysati yaan kama hadyaan ilaahay miisaansho aakhira anka kaba kulay maalimiinta yoona ilaahay maalimiin khayr qabta kawaala hortaba dadaalayen ini dadaal horle la faro waranka faraasagnu eed iyo eed ahaan dhowaayan wilaayada islaamiga ee bakool ayaa sare u qaaday dowraadka sharciga ah ee ay u qabanaysa qaybaha kala duwan ee bulshada dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale wilaayada dowlo sharci ay u soo gebagabaysay culummada iyo nuqabada wilaayada taasoo laga helay midho wanaagsan waxaana midhihii laga dhexlay dowraadkaasi si weyn looga dareemayaa dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool mahadsaneyd abuu xasaan munaasabad lagu sagootinayey haween daaciyaad ah oo ka qalin badashay macadka khadiija binti khuweylad ayaa ka dhacday degmada bu'ale ee wilaayada jubbada dhexe walaalkeen casaam carafaad ayaa warbixinta warka inoo haya degmada bu'aale wilaayada jubbada dhexe waxaa ka dhacday xaflad si heer sara uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee wilaayadaas taasoo ahayd mid lagu sagootinayay haweenka daaciyaadka ay ka qalin jabiyey macadkaas haweenka daaciyaadka ay ka qalin bedesha ayaa tiradoodu ahayd ilaa iyo toban iyo saddex arday kuwaasoo bartay qur-aanka kariimka culumtiisa iyo culum kale oo sharci ah waana dafcadii koowaad ee uu soo saaro macadka khadiija bintu khuwaylid munaasabadan daaciyaadka lagu sagootinayey waxa ugu horeyn kelimad ka hadlaysa muhiimadda barashada cilmiga ka jeediyey sheekh cumar xayaaka leh oo ka mid a culimada diinka tacliimtan aynu tacliimanayno aynu waxbaranayno waxay u baahan tahay in la qurxiyo waxa lagu qurxinayana waxaa weeye ittibaacul wax waa in waxyiga la raaco nusuusta la raaco kitaabka ilaahay waqaafiin lagu noqdo wuxuu ummadda nebi maxamed uga digahayaa inay dadkaasi hawaraac noqdaan falidaalika fadcu wastaqim kamaa umirta walaa tata تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله أفرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا آيات كاسو فربضن يكو وكلو إنا وقتك كجارسين كريم وحينو تلماما إن إنو نقرنا آياتك كوالا النور سنها الرسول كوالا النور ardayda macadka ayaa xafladda ku soo bandhigay qayb ka mid a waxyaabihii ay barteen allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala walaa taquuluu ha dhihina liman duul ha ku dhihina yuqtalu la dilay fii sabiili illah allah waddadiisa lagu dilay amwaatun hum ayaga amwaatun weeyaan kuwa dhintay bal iskaba dhaafa maysan dhimanine hum ayaga axyaa'un waa kuwa nool walaakiin lagu noqoye laa tashcuruuna ma ogidiin walanabluwannakum wale waanu idin imtixaanaynaa bishayin wax un baan idinku imtixaanaynaa oo min alkhawfi cabsida ka mid ah waljuuci gaajaa wanaqsin iyo dhimid min alamwaali maalka xaggiisa la iska dhimo iyo wal anfusi nafafyaalka xaggooda wathamaraat iyo dalaga baxaya xaggiisa wabashir u bishaareen nebi maxamedow assaabiriina kuwa sabraya aladiina kuwa weeyaan saabiriintaas idaa goortii asaabathum ay asiibto musiibatun balaayo qaaluu yidhaahdaa innaa annaga lilaahi allah ayaana leh wa innaa annaga ilayhi xaggiisuunbaan raajicuuna kuwa u laabanahay aan nahay waxaan rabaa inaan halkan ka sheego in yaroo ku saabsan taariikhda maxadka khadiija bintu khuwaylad radiallahu canha kaasoo wax ku bartaan gabdhaha daaciyaadka oo ka furan degmada bu'aale wuxuu ay noola furay taariikhda markay ahayd kun afar boqol afartan iyo laba hijri bishii koowaad waxaan wax ku baranaynay muddo afar sano ah waxaana kusoo barannay culum sharci oo kala duwan haddii aan wax ka xuso casharadii aan kusoo qaadanay sida culuumul qur'aan sida culuumul axaadiis sidoo kale culuumul fiqi waxaan kasoo qaadanay fiqul muyasar abi shujaac yaaquutu nafiis sidoo kale xagga caqiidada dhanka tawxiidka sida siirada dhanka luuqada dhanka sarfiga waxaan kusoo qaadanay laamiyatul afcaal waxaan kaloo soo qaadanay qawaacidu macrifatu ahlulbidca almar'atu kamaa yuriidu lislaam alxamdu lilah mid ka mid a waalidiinta ayaa boogaadiyey dadaalka ay bixinayaan haweenka daaciyaadka ah isagoona mujaahidiinta uga mahad celiyey muhiimadda ay siiyaan barashada diinta islaamka macalinka isagana waa u nahadnaqaynaa mahad weliba aad u weyn baana afar sano ayuu gabdhahaas waalidiintan dhalay baan ka mid ahay waxaan u mahadnaqaynaa walaayadaanada xarakadaanada juhdiga nagula bixiyey haddaanan amni iyo nabadgelyo haddaanan helin gabdhaha waxba ma barteen ilaahay idankii anigoo waalidiinta ka mid ah waxaan soo joodinayaa sidaa iyo si ka daran in loo wado arrinta waaliga wilaayada islaamiga jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa ka hadlay munaasabadda waxuuna daaciyaadka kula dardaarmay inay dacwada gaarsiiyaan haweenka kale cilmiga aad baratee dhaqan buu idinka rabaa insha allahu tacaala shareecada wax loo barto waa in lagu dhaqmo marka insha allahu tacala waxaan rabnaa cilmiga inaad ku dhaqantaano gabdhihiinaan ka soo qalin jabiyey maxadka khadiija gabdhaha magaalada jooga inay ka duwanaadaan akhlaaqiyan aadaab ahaan dhaqan ahaan tacaamul ahaan jaanib walba inaad kaga duwanaataan oo la yidhaahdo gabdhihii khadiijo ka soo baxo way gabdhaha shaqadaas iyo ku dhaqankaasna waa laydinka rabaa icmaluu fasayara lahu camalakum rasuulka waxaan rabnaa gabdhahan inay noo soo saaraan qiyaado waxaan rabnaa culamo inay noo soo saaraan waxaan rabnaa nuqabo inay noo soo saaraan macallimiin inay noo soo saaraan hooyooyin inay noo soo saaraan mustaqbalka iyo aabbayaal waxaan rabnaa dacwada juhdiga intaa la eg laydinku bixiyey inaad kaalin ka qaataan biidn illahi tabaaraka watacaala oo dhammaantiin waxaan idinka rabnaa macallimiin inaad noqotaan insha allahu tacala oo duruus aad bixisaan gabar walba waxaan rabnaa inta hadda macallinkan uu soo saar ila mid inay soo saarto waxaa hadda qalin jabiyey saddex iyo toban gabdhood gabar walba hadday saddex iyo toban inoo soo saartaan soo boqol iyo dheeraad arday mahan oo daaciyaadoo noo soo baxe mahan ilaahay nimcadii waay marka inaad ku tala gashaan weeye waxaa xusad mudan in gabagabada munaasabadaasi abaalmarino lagu godoonsiiyey haweenka daaciyaadka ka qalin badashay macadka khadiija bintu khuwaylid dafcadiisa degmada bu'aale wilaayada jubbada dhexe aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen cazaam warbixintiisana waxay guniyo gabagaba ay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alendalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu